aqoon isweydaarsi ka saabsan ay reedan heliisyowka iyo ku-shaqeeyowka dowlad wanaagga ayaa waybalaa ka gebagebeeyay magaalada gaalkacyo kaasi u dareeray muddo lama maalmood eh wejiga koowaad ee aqoon isweydaarsigu iyo wayba ku qayb galay dhalinyaro ku shal dareerta puntland iyo galmudug kaaseyti oo dhalinyarada iyo iskala qaadeen inay si wada jireen ku wada shaqeeyeen nabadda iyo ammaanka gaalkacyo qaar ku mid ee dhalinyarada ku qayb galay aqoon isweydaarsigu iyo wayba sheegeen inay ku faa'iideen tababarka muddadiisu dareeri iniyo ku shaqeeyan nabada iyo isdhexgalka gaalkacya raxmaan raxiim magacayga waa xabse maxamed xasan ka tirsan dallada dhalinyarada gobolka mudug ee dud mudug kana mid ah ee waxa maxay ahayd wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug horta wax badan baan ka faa-iidnay oo moogta cilmigu haba yaraada ha weynaado waa waxa moogta qofku u baahan yahay inuu siyaadsado wax badan baan ka faa-iidnay haddaan nahay ka dhalinyaro ahaan khilaafyadii de gobolkeen saad ogteen khilaafyadu joogtay ku noqdeen anagu qeyb weyn baan ka nahay haddaan nahay dhalinyaradii in maarata khilaafaadka qeyb aan ka noqono cilmi badanna waa ka siyaad magacaygu waa garaad axmed xooble waxaan ka mid ahay dhalinyarada ee ka faa'iidaysanaysay traininkan oo looga hadlayay maaragtay soomaaliya loo dhan yahay oo maaragtay sidoo kalena xoogga lagu saarayey dowlad dhiska iyo dib heshiisiinta xoogga lagu saarayey laba maalin buu traininkan noo socday labada maalin maalin waxaa lagu qabanayey gaalkacyo puntland maalinna waxaa lagu qabanayey gaalkacyo galmudug labada maalin waxaa la isweydaarsaday konton dhallinyaraa buu udhexeeyey waxaa la isweydaarsaday aqoon isweydaarsi baa la isweydaarsaday la xiriira dowlad dhiska iyo maaragtay nabadda soomaaliya loo dhan yahay brogaraamkan waxaa si fiican xoogga loogu saarayey isdhexgalka dhallinyarada in dhalinyaradu abuuraan fikrado wax ko-ool ah oo la xidhiiro nabad dhiska iyo dowlad wanaagga waxaa ka soo baxay wax weyn baa ka soo baxay waxaan isbaranay dhalinyaro badan oo ka kala yimid gaalkacyo dhinacyadeeda waxaa la soo saaray qodobo muhiima waxaan ka faa'iidnay wax ko-ool la xidhiiro dowlad dhiska iyo iyo iyo nabadda sida khilaafaadka loo loo xaliyo sida ay dhalinyaradu u wajihi karaan meelaha maaragtay colaaduhu ka jiraan wejiga lamaad ee aqoon isweydaarsigu iyo waybausannagada doona kulamo ciyaareed oo banooniga lugtee oo lonqobada doona kooxo ku tirsan magaalada gaalkacyaha anaseyti ugu shal dareera puntland iyo galmudugga